wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada maamulka puntland ayaa magaalada qardho ku qabatay kulan ku saabsan qorshayaasha horumarinta baahiyaha arrimaha bulshada ee degmada si looga jawaabo baahiyaha jira waxaa ka qayb galay kulanka mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada maamulka puntland madaxda iyo howlwadeenada degmada qardho iyo qeybaha bulshada agaasimaha waaxda iyo howlwadeenada wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada maamulka puntland aadan faarax ayaa ka waramay muhiimadda kulanka muhiimadda kulankeena maanta wuxuu daaran yahay halkan waxaan wada joogaynaa laba maalmood waxaan si wada jir ah heer degmo heer gobol iyo heer wasaaradeed uga wada shaqayn doonaa sidii aan u diyaarin lahayn qorshe qeexaya baahiyaadka asaasiga ah ee ka jira degmadan iyo deegaanada hoos yimaada waxaan la yidhahdo community action plan waxaan rabnaa inaan wakhtigeenna aqoonteenna iyo juhdigeenna aan gelinno labadaa maalmood sidii aynu u curin lahayn u soo saari lahayn u aqoonsan lahayn una qeexi lahayn baahiyaha howrutabintale ee aan u baahan nahay bulshadeena dhexdeeda inaynu na qorshayno kana jawaabno mustaqbalka dhow waxaan rabaa inaan xuso una mahad celiyo hay-adda safe oo ay dhowaan ina kusoo biirayaan wakiiladeeda oo qayb weyn ka ah qabsoomidda shirkan iyo mashaariicda kale ee ka socda degmada ay ugu horeeyaan mashruuca sagal iyagana waa u mahad celinaynaa kulankan ayaa door ka qaadanaya in wax laga qabto baahiyaha ay bulshada qabaan iyadoo loo yeeli doono qorshayaal cad oo muhiim u ah ka jawaabista caqabadaha ku horgudboon danyarta si loo caawiyo